tan akhyaartana dhegaysanaysaa idilkiinba waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka barnaamijkan caafimaadka ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay waxa aan ku falanqaynaynay cudurrada galmada lagu kala qaada haddaba maantana cudurka aan doonayno inaannu halkan idinkugu qaadaadhignaa waa cudurka dad badan oo afrikaana laayay waa cudurka h i v-da dad badan inay u yaqaanaan aidiska cudurka h i v-da ama aidiska dad badan ayuu ku dhici karaa qof kasta oo da' kasta jira ayuu ku dhici karaa haddii uusan isticmaalin wax ka hortegid ah waa sida roob oo aan saaxiib aqoonin dadkana si siman ayuu u wada qooyaa h i v da datakoor ama datakoor ma yaqaano qof kasta ayuu ku dhici karaa dad badan ayaa qaba in ay cudurkan qabaan maadaama aysan caafimaadkooda ays iska dareemayaan in uu miisaan lumiyeen taasina waa mid qaldan soomaali fara badan ayaa waxay aaminsan tahay qofkii uu miisaan ka dhaca dhuubtana ama murugo ay ka muuqata wejigiisa inuu yahay qof cudurkan qaba arrintana waa arrin qaldan haddaba dadweynaha soomaaliyeed ee waxaan ogeysiinaynaa cid allaale ciddii og inay garanayso cid cudurkan qabta inay naxariisu muujiso cudurkan waa mid aan dadku si toosa ugu dhici kara adigana berita ayuu kugu dhici karaa ee ha ku jeesjeesin dadka cudurka qaba haddaba aynu ka hadalno cudurkan h i v da asal ahaantiisiyo meesha uu ka yimid muran badan ayaa waxa uu ka taagan yahay cudurkan asalkiisa iyo meesha uu ka yimid dadyow fara badan oo afrikaan ah ayaa waxa ay aaminsan yihiin in cudurkan asalkiisiba uu yahay mid ka yimid wadamada westranka oo ay mid tahay mid lagu sameeyey shaybar kadibna lagu gudbiyey wadamada africa halka scientificyaal ama dadka cudurada baara ay aaminsan yihiin badankoodu in cudurkan uu yahay mid ka yimid daanyeerka noociisa la yiraahdo jambesi oo ku badan wadamada west africa daanyeerkan ayaa dad badan oo ku dhaqanay africa ay u isticmaalaan inay cunaan kadibna waxaa dhacday inuu cudurku si toosa aga soo gudbay daanyeerka kadibna uu u gudbay humanka ama bini-aadamka cudurkan h i v da ayaa waxau yahay mid u eg midka ku dhaca daanyarada jambaivsuga oo loo yaqaano simian immunodeficiency s i v kaasoo u eg cudurka h i v ga haddaba cudurka h i v ga ayaa waxaa loo qaybiyaa laba qaybood h i v and h i v h i v ayaa ah cudurka ugu badan ee lagu arka dadka cudurkan qaba waxaanu aada ugu badan yahay wadamada westranka iyo wadankan maraykanka halka cudurka h i v na uu yahay cudur ku badan wadamada africa siiba markay noqoto west africa haddaba cudurka h i v ayaa wuxuu yahay mid dhoqsaba qaybsama oo qofka uu cudurka uu ku dhaco isla markiiba sababi kara inuu qofka cudurka lasoo dhaco oo uu aidis qaado halka h i v na uu cudurkaasi yahay mid lagu yaqaano calaamadihiisa mid slow ah ama gaabiyo qofka uu ku dhacana ay dhici karto inuu muddo dheer la noolaado cudurka isagoo aan wax daawo isticmaalin haddaba xaqiiqdu waxay tahay fayraskan h i v ga waxa uu faraba-an ku hayaa wadamada soo koraya khaasatan wadamada afrikaanka ah laba iyo bar milyan oo qof oo dad afrikaan ah ayaa qaba cudurkan aidiska maalin walba waxaa wad aidiska u dhinta dad gaaraya lix kun oo qof oo afrikaan ah sanadkii labada kun waxaa jirtay lix iyo toban milyan oo qof oo cudurka h i v da qabay wadamada afrikaanka ah halka lagu saadaalinayo sanadkan labada kun iyo tobanka dadka afrikaanka ah ee qaba cudurkan aidiska in ay gaari doonaan ama kor u dhaafi doonaan sideed iyo labaatan milyan oo qof oo cudurkan qaba aidiska ama h i v ga wadamada senegal iyo uganda ayaa guul weyn ka geeyey ka hortaga cudurka aidiska wadanka uganda ayaa waxa uu ahaa wadanka ugu badan ee dadka aidiska qaba sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii dadka cudurka h i v ga qaba wadanka uganda waxa ay kor u dhaafayeen hal dhibic shan milyan oo qof waxaana u dhintay tiro gaaraysa sideed boqol oo kun oo qof halka ay ka tageen hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo caruur ah oo aabbahood ama hooyadood ku lumiyey cudurka aidiska wadanka uganda ayaa wuxuu dardar weyn ka muujiyey sidii cudurkan h i v ga looga hortegi lahaa isaga oo baal dahaba ka galay taariikhda adduunka kadib markii uu madaxweynaha yuwere museveni ee wadanka uganda uu ololo weyn u galay si uu u yareeyo dhaqanka wadankiisa oo uu dabadeedna faray dadka in ay yareeyaan in ay gogoldhaaf wax ah ay sameeyaan ama haddii ay sameeyaan gogoldhaafna ay isticmaalaan bacda galmada haddaba cudurkan khatarta ah ee eebbaha naga najeeye ayaa waxa uu yahay mid marka lasoo gaabiya loo yaqaano human immunodeficiency virus ama h i v waana midka sababa cudurka afka qalaad lagu yiraahdo aids yiraahdo immunodeficiency syndrome cudurkan aidiska ayaa waxa uu sababaa qofka in difaaca jirkiisa uu yaraado uu isaga difaacayo cudurada jeermiska ama cudurada kaleeto haddaba maxaa ay ku kala duwan yihiin qofka qaba cudurka h i v da iyo qofka qaba aidiska h i v da ayaa ah virus ataaga ama si toosa u burburiya unugyada dhiigga qaybaha cadcad ee loo yaqaano t for cells ama c d for countiska cudurkan ayaa waxaa dhici karta qofka in uu qabo haddabase haddii unugyadiisa cadcad ee ka sarreeyaan laba boqol ayaa waxay tahay qof uu qabo cudurka h i v da haddii unugyadaada dhiigga cadcad ay yihiin kuwo ka hooseeya laba boqol ayaa waxaa lagu tilmaamaa qofkaasi inuu yahay qof qaba cudurka aidiska haddaba maxay ku kala duwan yihiin qofka qaba h i v iyo aidiska guud ahaan labada qof wax ay ku kala duwan yihiin ma jira qofka aidiska qaba ayaa waxay tahay qof ay aada iyo aada iyo aada u yaraatay qaybta unugyada jirkiisa cadcad kaasoo u nugul in uu cudur kasta si fudud uu u qaado halka qofka qaba h i v da unugyada dhiigiisa cadcad ay ahaan karaan kuwa sarreeya intii muddo ahna u yeelan kara in uu xoogaa iska difaaco wixii cudurro ah haddaba cudurkan sidee baa lagu kala qaadi karaa cudurkan waxaa lagu kala qaadi karaa waxaad cudurkan ka qaadi kartaa qofka h i v-ga qaba oo ah galmo la samaysa ama qofkii oo dhiig ku siiyey ma ogaan kartid qofka jiran ilaa la baaro ama uu isaga kuu sheego dadka qaba cudurka isma ay oga waxay u qabaan inuu caafimaad qabo inkastay u egyihiin inay caafimaad qabaan haddana waxay qaadsiin karaan qofka kasta cudurkan waxaad ogaan kartaa inaad qabtid ama lagugu marka lagu baaro ama marka aad bilowdo calaamadihiisa calaamadaha badankooda cudurkan lagu garto ayaa waxay yihiin calaamadaha cudurada kale lagu garto oo ay ka mid yihiin qandhada ama shubanka qofka qaba cudurka wuxa uu qaadsiin karaa qof kale haddii xataa uu qaadanayo daawooyinka cudurkan lagu daaweeyo inta aad qabtid waxaa keliya ku sheegi kara cudurkan takhtarkaaga cudurkan ama jeermiska tallaal iyo daawo ma lahan daawooyinka dadka cudurka qaba la siiyo waxay qofka taraan cimri dheer iyo caafimaad ku meel gaar ah sida ugu habboon oo cudurkan looga hortegi kara ayaa ah in ka hortag la isticmaalo sidee ayuu cudurka badanaaba uu ku faafaa cudurkan ugu horeyntii sida ugu badan uu ku faafo waxa uu yahay dadka oo galmo wada sameeya qof qaba cudurka cudurkan waxaa kale uu ku faafi karaa qofka oo la isticmaala cirbad qof kale oo cudurka qaba hooyada cudurka qabta ayaa ilmaheeda u gudbin karta marka uu uurka ku jiro marka ay dhalayso iyo marka ay naaskan nuujinayso haddaba cudurkan khatarta ee h i v-ga sidee baa looga hortegi karaa cudurkan h i v-ga waxaa looga hortegi karaa qofka oo yareeya gogol dhaafka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu bini aadamka ku abuuray shahwo haddaba waxaa lagu talagalay inuu qofka shahwadiisu ku guto meel munaasib ah lab iyo dhadigba waxay xaq u leeyihiin inay shahwooyinkooda ku gutaan laakiin ay maraan hab xalaal ah haddaba ku egaa gogashaada xalaasha ah si aad naftaada iyo nafta qoyskaaga u badbaadiso haddii aadan haysan meel xalaal ah oo aad ku gudato shahwadaada waxaa lama huraan ah qofka inuu iska adkaysto uuna sugo inta uu guursanayo si uu uga badbaado cudurada galmada laga qaado oo uu ka mid yahay cudurkan dilaaga ah ee h i v-ga beri toolan haddii ilaahay markii qiyaamo la tagana uu uga badbaado cadaabta inta aan barnaamijkan barnaamij la mid aan dib isugu maqli doono anigoo cabdilaahi shiinaa waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
turuntu raata kuftay ayaa taqaan salatan waydo